kooxda al-shabaab ayaa dhibaato waxa ay ku haysaa shacabka ku nool tuulooyin hoos taga degmada barawe ee gobolka shabeellada hoose dhibaatooyinkaasi ayaa waxaa ka mida dil iyo xarag wariyaha v o a mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixinta noo soo diray
maamulka degmada baraawe ee caasimadda koonfur galbeed soomaaliya ayaa sheegay kooxda al-shabaab inay dhibaato xoogan ku hayaan shacabka deegaano hoos yimaada degmada baraawe ee gobolka shabeellada hoose hadalka maamulka baraawe ayaa yimid xilli laba maalin ka hor kooxda al-shabaab ay meel fagaaraa ku dileen deegaanka kunyabarow oo gobolka shabeellada hoose ka tirsan ilaa siddeed ruux oo ay ku eedeeyeen basaasnimo guddoomiyaha degmada baraawe cumar sheekh cabdi shafaana oo v o a la hadlay ayaa sheegay in xukunno aan sharci ahayn ay ku fuliyeen kooxda al-shabaab dad badan oo degganaa tuulooyin hoos yimaada degmada baraawe kuwaasi oo qaarkood dil toogasho ay ku xukumeen sida hadalka uu dhigay guddoomiye shafaana ayaa caddeeyey toddobaadkii ugu dambeeyey kooxda al-shabaab inay maxkamadeeyeen dil toogashana ay ku xukumeen in ka badan toban ruux oo lagu dilay deegaanada kunyabarow jilib iyo deegaano kale miyuxaa suuq waxaa loo geystay shacabka annaga iyo mas-uulka ka ahaynay oo dadka deegaanka u dhashay oo weliba maanaa dadka deegaanka oo maanaa oo la yaqaano ayay maanaa dhimashadii waxay sii maraysaa ilaa lix iyo toban qodob ay sii maraysaa iyo xasuuq u geysteen waa hal fadin aad iyo aad ayaa maanaa arrinkaas maanaa dhibaato badana maanaa deegaankan degmadan bara soo ziyaaday iyo shabaabka dhibaato badana dadka shacabka iyo hoolahooda intay dhacaana weli dil ugu sii dareen sagaaro cad ay ku dilayaan saawili waxay leeyihiin nimankan maana waa basaas niman maanta luqada afka soomaaliga aan aqoonina maana basaas maana maraykan ay la hadlaayeen iyo waxyaaba baasay maana ay ku dileen waa garta marka ilaa iyo hadeertan sababta ay u dilayaan dadkaasi ma maxaad ka ogtihiin annaga dadka shacabka la gumaadayo runtii marna mana raalli uguma noqoneyno shacabka la gumaadayo waa shacabka annaga mas-uulka ka nahay teeda kale maanaa mar walba maanaa waxay leeyihiin basaasniman ku dilaynaa maraykan ayay la hadlaayaan dadka af soomaaliga aqoon haddii maraykan la hadli lahayen waaba iska fiicnaa lahay doon maraykan waayo c i eda iyo barnaamijka noocaas ay maanaa oo ku dilay ma garan waa gartay marka deegaanka dadkan lagu dilay ma hal deegaana mise deegaano kala duwan oo baraawe hoos taga miyo waxaa lagu dilay dadka horta maanaa waxaa lagu dadka horta waxay kasoo jeedaan baraaw ay kasoo jeedaan deegaan ahaan baraaw ay kasoo jeedaan runtii maanaa waxay degan yihiin meelo kunyabarow ay dhahayaan waxaa laga sii waday kunyabarow waa laga waday dad qaar waxaa lagu dilay jiri waa lagu dilay dad qaar waxaa lagu dilay saako waa lagu dilay dadna qaar waxaa lagu dilay kunyabarow waa lagu dilay guddoomiyaha degmada baraawe ee caasimadda koonfur galbeed soomaaliya cumar sheekh ayaa dhanka kala muujiyey dhibaatada shabaab ay ku hayaan deegaano hoostaga baraawe inay soo noqnoqotay wuxuuna ugu baaqay dowladda federaalka iyo maamulka koonfur galbeed in gacan laga siiyo sidii loola dagaalami lahaa kooxda al-shabaab dowladda federaalk soomaaliya ayaa marar badan howlgallo waxa ay ka fulisay deegaano ka tirsan gobolka shabeellada hoose inkastoo gobolka shabeellada hoose uu ka mid yahay gobollada ay weli saameynta ku leeyihiin kooxda al-shabaab mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo